ku dhowaad laba kun oo qoys oo ka mid ah qaxootiga kuwool xerada dhagaxley ee degmada dhaab ayaa ah kuwo aan helin biyo ay cabaan iyadoo qaxootigaasi uu soo wajahay culays dhinaca nolosha ah qaxootiga danyarta ee xerada ayaa ah dhibanayaasha ugu badan ay saamaynta ku yeelatay biyola'aanta ka jirta in ka badan labaatan xaafadood oo hoos taga sakshannada a iyo b oo ka tirsan isla xerada tan ugu horreyn maxay tahay sababta keentay culayska dul saaran boqolaalka qoys ee ku aadan biyola'aanta waxaan su-aashaasi weydiiyey aadan daarow maxamed oo ka tirsan guddiga kormeerka gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha dhadhaab laba meelood ayay matoorada fadhiyaan mid waa boholwan oo ku yaalo blogga loo yaqaano c zero agteeda ku yaalo midna waa bohol six oo ku yaala d two iyo e one udhexeeyo kan e one udhexeeyo bohol six la dhaho asaga howshiis waa iska fududahay waa la samayn karaa way fiican tahay lakiin waxaa ugu daran kan bohol one oo afar beri fadhiyo oo bamkii uu halaabay baahi badanaa jirtaa xaafado badan uu siiyaa haddii laisku hodara adi waa labaatan xaafadood way gaari labaatan xaafadood way gaaraysaa oo laba section waa adi waa labaatan xaafadood sectionkii waa toban xaafadood aan ba-an saaki iyo caanki oo derbigii biyaha usoo bixisa dadka beeb dadka isku dagaalayaan dadkii biyihii askarta usoo bixisa isku dagaalayaan waa on baa jira tiro badan rafaadsan rafaad baa jira xerada dhagaxley waxaa si weyn looga dareemayaa biyola'aanta waxaana goobaha ay saamaysay qaybka isbitaalada iskuullada waxbarashada iyo xarumo kale ay ku shaqeeyaan haydaha ka howlgalo xerada dhagaxley qaxootiga xerada dhaab ayaa sanadihii tay waxay saluugayeen gargaarka ay ka helaan haydaha inkastoo ay siyaabo kale ay u maarayaan noloshooda balse haatan biyo xumada soo wajahday ayaa waxay tahay mid culays badan gelisay noloshii ay xilliga hore walaaca badan ay ka muujinayeen halkani waa saldhigga booliska xerada waxaana soo xaadiray qoysas badan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee xerada kuwaas oo doonayo inay helaan biyo ay cabaan maadaama in ka badan siddeed iyo afartan saacadood aysan u soo dhicin tubooyinka ay biyaha ka cabi jireen saalme maxamed marka waxay ahayd dhibaatada noogu badan waa biyo saddex beriya biyola'aana unsaan aan ordayne marka hadda saan saddex caagaa wadano oo biyo aan rabna inaan geyno mana geyni karo toban aan ku geysano oo maqayno waxaan deganahay zero laba maalin baan biyo la-aan ahay hadda waxaan joognaa meel stationka ladhaayaan biyo kasoo raadinay saddex jirgaanaan wadnaa waana qoysba badanaana saddex jirgaan biyo naguma filno hay-adaha waxaan u baaqaa inay deg deg nagu soo gaaraan biila-aan baan nahay haddii biila'aantan sii jirto bal kawa dhaxaaq soo noqon karaa adkaanaya wuu sii adkaanaya marka waxaan u baaqayaa hay-adaha inayna soo gaaraan qaar ka mid ah qaxootiga ayaa duruufta ku qasabtay inay iibsadaan biyaha iyadoo ay ku nool yihiin duruufo aada u adag magacaygu waa cabdeerow keenaan xerada qaxootiga ee dhagaxley khaasatan weliba bacley baryahan oon fara badan baa la soo dirsay oon fara badan baa la soo dirsay de kolley ma aqaan waxa weeye in matoorada ay yihiin inay biyoxumo yihiin inta midna ma garan karno khaasatan annaga shalay tubadana nooma soo dhicin saakadaana nooma soo dhicin sidaan magaalada aan ugu doonanayna iyagoo iibaha naga dhaba imisaasa la iibinayaa caagadii biyo ah waxaa la iibinayaa caagii shan shilin ee labaatalaha suuqa tubooyin ganacsi ah ayaan ka doonanay taas waxaan ugu kalliftay intay waxa weeye carruurta biila-aan ahaan lahayd inaan suuqii ka iibsino waay bal ka warran dhaqaalahaas ku baxayo ama gaadiidka la kerinayo xaalkiina ma yahay mid aa awoodaan midaan awoodna ma aha mana awoodi karno meeshaan carruurtii kaga xoogsan lahayn baan biyo u doonaynaa hadda wallaahi qaxootiga hadda xaalkiisu war male xarigkiisu war male waxa weeye si toosaa looga sii jeestay wixii awal la sheeganaya xarragay ahayd dhaba hadday macnaha dhabta u gaartay ciido uma joodo adduunkana waxa weeye indhuhu ka qabsada qaxootiga kumanaanka qoys ee ku nool xeryaha ayaa si bilaasha waxay ku helaan biyaha balse xilliyada ay cilladaha soo wajahaan ceelasha biyaha ayaa waxay yihiin kuwo dareema culays dhinaca nolosha ah ugu dambayntiina waxaa jiro dadaal ay waddo hay-adda keer oo maamushay biyaha xerada taas oo la doonayo in lagu hagaajiyo ceelashan haatan cilladda soo wajahday ee boqolaalka qoys noloshooda cariiriga badan gelisay cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab